halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labayotobanka maaj sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdicasiis cismaan
qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada soomaaliya ee magaalada baydhabo oo xukun dila ku riday shan qof oo lagu helay inay ka dambeeyeen labadii qarax ee dhammaadkii bishii hore ka dhacay magaalada baydhabo maxkamadda waxaa u caddaatay in ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo wada oogay oo ah in ay abaabuleen fuliyeenna labadii qarax ee ka dhacay meesha goobtan siddeed iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah
waxaan dhegaystayaal sidoo kale idin haynaa dad ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay degmada afgoy foostooyin looga shakiyey inay ku jiraan waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada oo magaalada muqdisho lagu soo bandhigay dadka reer gaadhisa oo maamulka gaadhisa ku eedeeyey wax qabasho la'aanta dhinaca biyo la'aan ka jirta magaalada gaadhisa iyo meelaha ku hareeraysan magaaladaasi
maanta waxaa dhacday inay dhacdo in uu qofku dhaho sagaal bilood gurigay biyo kuma arag inay dhacdo inuu qof gaarista townshib deggan uu booyad kala soo baxo lix kun oo shilin arrintan waa arrin aan aan la qaadan karin sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha balse dhammaan qodobadaasi waxaa ka soo horraynaya wararkii caalamka
diblomaasi sare oo maraykana ayaa sheegay in wadahadallada nabadda siiriya ee qaramada midoobey ay soo qabanqaabisay sidii loogu talagalay u socdaan ayna bilaaban doonaan maalinta isniinta ay soo socota inkastoo uu sheegay diblomaasigaasi inay jiraan wuxuu ugu yeeray xabajoojin lagu xadgudbay oo dowladda siiriya ay ku xadgudubtay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa sheegay in koox kormeerayaal oo ka kala socda dalalka ruushka iyo maraykanka ay ku kulmayaan geneva iyo camaan sabtida maanta si ay isugu dayaan inay markaa u yareeyaan qalalaasaha dalka siiriya ka socda ee dagaalada halkaasi muddada dheeraadayna lasoo afjaro
dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo sabtiga bilaabay dhowlatus milatari oo xiriira waxaana arrintani ay timid maalmo kadib markii xukuumadda biyonyan ee kuuriyada waqooyi ay ku hanjabtay inay ka aargoosanayso haddii dhowlatusyadan ay dagaal isku bedelaan xukuumadda biyonyan ayaa iyadu ah xukuumad sannad walba samaysa hanjabaadaha noocan oo kale dhowlatuskan oo sannadla ayaa qaadanaya siddeed toddobaad kaasi oo si faahfaahsan loo diyaariyo dhaqdhaaqyada maanta ayaa ku bilaabmay iyadoo ciidamada maraykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed ay saaran yihiin baabuurta dagaalka kuwaasoo ay dhowlatus ahaan u weerarayeen xeeb ku taalla dhinaca bari ee kuuriyada koonfureed dadka qaar ayaa ku eedeynaya musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ee u ordaya xisbigiisa inay u xushaan musharaxnimadooda madaxtinimada wadankan maraykanka ka qabsoomaysa novembarta soo socota inuu abuurayo donald trump rabshado ka dhanaa dadka dibadbaxayay oo ka soo horjeeda ololihiisa doorasho taasoo keentay inuu baajiyo isu soo bax uu ku qaban lahaa magaalada chicago ee gobolka illinoy fiidkii jimcaha kumanaan dad ah oo isugu soo baxay gudaha magaaladaasi chicago iyo taageerayaasha donald trump ayaa isku dhacay kahor intuusan trump qorshayninba inuu halkaa tago trump ayaa diiday rabshado ay sameeyeen taageerayaashiisa isagoo tilmaamay intaasi ay jabinayso xaqa dastuuriga ee dadka u ogolaanaya inay sax u hadlaan trump ayaa hore u qorsheeyey inuu la hadlo taageerayaashiisa ka hor doorashada dadku ay u codeynayaan xubnaha xisbiga ee hadda tartanka ku haray ee markaa ka dhacaya gobolka illinoy talaadada soo socta ragga ku eedeeya trump inuu sabab u ahaa rabshadihii ka dhacay illinoy waxaa ka mid a mark rubio oo ka mid a musharaxiinta jamhuuriga ee weli doorashada u taagan
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa taageeray baaqa xogayaha guud ee qaramada midoobey ee ahaa in laga masaafuriyo dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ciidamada qaramada midoobey ee lagu eedeeyey inay geysteen gaboodfallo la xiriira kufsi xilli loo geeyey dalkaasi inay shacabka ilaaliyaan shalay toole oo jimcihii ahayd ayaa afar iyo tobanka xubnood ee qeybta kaha golaha ammaanku ay qararkaasi meelmariyeen danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay u fadhida haweeneyda samaanta bower ayaa sheegtay in qaraarkaasi uu caddaynayo in shaqadoodu ay tahay xaqiijinta in lala xisaabtamo dadka geysta gabood fallada waxayna sheegtay in marka rag haween iyo caruurba ay tacadiye u geystaan dad xiran koofiyadda buluuga ee qaramada midoobay oo loo diray dalkaasi inay ilaaliyaan ay tahay mid aan la aqbali karin
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socotaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta xukun dila lagu riday shan qof oo lagu helay inay ka dambeeyeen weeraradii qaraxyada ee magaaladaasi ka dhacay siddeed labaatankii bishii februari aynu kasoo gudubnay halkaa oo ay ku dhinteen dad ka badan afartan qof waxaa warbixinta magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o a ee magaaladaasi mukhtaar maxamed cactoosh
dadka la xukumay oo ahaa toddoba ruux waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyada siddeed iyo labaatanka bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan oo shacab ah shan ka mid a raggan waxaa lagu xukumay dil toogasho ah mid ka mid a waxaa lagu xukumay saddex sano oo xarig ah iyadoo hal ruux kalena la fasaxay kadib markii lagu waayey dembi guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad xasan cali shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka xilligaasina wuxuu ku sugnaa goobta qaraxii ugu horreeyey siddeed iyo labaatanka bishii lasoo dhaafay ka dhacay gaar ahaan agagaarka kasoo horjeedka hotelka baydhabo ee magaalada baydhabo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in koow xasan aadan mursal xasan yare labo cabdilatiif macalin aadan macalin cabdiraxmaan saddex siyaad xasan faarax afar sharmad aawow maxamed shan cabdirashiid ibraahim xasan oo maqane ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo wada oogay oo ah in ay abaabuleen fuliyeenna labadii qarax ee ka dhacay meesha goobtan siddeed iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah cabduqaadir cali maxamed waxay ku xukuntay saddex sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga si deg deg ah looga sii daayo cabdiraxmaan macalin aadan macalin cabdiraxmaan kaas oo lagu waayey kulug lahaanshaha eedda lagu soo oogay qaraxyada eedaysanayaashan loo xukumay oo dabayaaqada bishii aynu soo dhaafnay ka dhacay magaalada baydhabo waxaa ku geeriyooday in ka badan konton ruux iyadoo in ka badan lixdan kalena ay ku dhaawacmeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad buu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh magaalada aan idhaahdee degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoosena waxaa maanta ka dhacay qarax la sheegay in uu sababay dhaawaca dhowr qof guddoomiyaha degmadaasi cabdinaasir caalim ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay dad usoo qabteen goordhoweyd ayuu khadka taleefonka ee afgooye iigu warramay bartamaha magaalada dukaan ku yaal ayaa waxaa ka dhacay qarax saa aan usii buurneen dukaanka wuxuu ahaa dukaan lagu iibiyey qalabka electroniga qaraxii kadib dukaanka waxaa la wareegay laamaha amniga oo ugu horeeya taliyaha saldhiga ciidamada booliska degmada afgooye waxaanu soo qabanay raggii milkiilayaasha dukaanka lahaa oo xilligaa meeshii ka agdhawaa waxay ahayn laba wiil haddana waxay ku jiraan gacanta laamaha amniga waxaanu wadnaa baaritaan ku saabsan qaraxa waxa dhaliyey iyo sababta u dhacay ma la sheegi karo qaraxa in uu yahay mid meeshu ku aasnaa iyo in uu ka dhashay qalabka electroniga maadaama xilli kulul aanu ku jirno intaa kadib waxaan waraysiya hadda iyo baaritaanada ay ku socdaan qoladii milkiilayaasha dukaanka lahaa khasaare saa usii buurana kama uusan dhicin xoogaa saddex qof ayaa waxaa kasoo gaaray dhaawac aad u fudud oo aan xataa lagu tilmaami karin dhaawac buuran wararka qaarkood waxay sheegayaan in tirada dhaawaco ilaa lix iyo sideed ba ay gaarayso oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda ama dowladda hoose ee degmada afgooye wararka maxaa ka jira arrinta wa waxba kama jiraan waayo goobtii annaga ayaa tagnay ciidamada degmada joogana way noo tiri kooban yihiin waxa ku dhaawacmay waa saddex qofood mid kamida wuxuu ahaa qof shacab ah oo dukaan meesha ka iibsanayay qalab electroniga labada kale ku dhaawacantayna waxay ahaayeen dadkii shaqaalaha dukaanka ama milkiilayaalka dukaanka sida xaqiiqda hadda meesha taal dhaawacu waa saddexdaas qofood waa tahay guddoomiye dhowr qaraxna way ka dhaceen degmada dhowaanahan sidoo kalena degmada afgooye waa tii wakhti aan sidaas usii fogeyn ay soo weerareen al-shabaab oo dhinacyo kala duwan ay magaalada degmada ka soo weerareen maxaa ka socda degmada afgooye ma dad shabaab aaminsan miyaa gudaha degmada ku jira run ahaantii shabaabka ma ahan dad kale oo kalar leh waa soomaali ma dhihi karno degmada afgooye waxaa jooga taageerayaal shabaab waa shacabkii oo la shaqeynaya run ahaantii dowladdii oo inta badanna xogta soo siinaya maxaa keenaya markaa qaraxyada run ahaantii qaraxyadu waxaanu kala midnahay caalamka ma dhihi karno qaraxa muxuu dhacaa laakiin dadaalka waynu wadnaa intaa way ka badan lahaayeen waxaa ka badan ba inta laamaha amnigu ay fashiliyaan oo ugu horeeya booliska iyo taliskii nabad sugidda oo iskaashanaya iyo shacabkii dadka dadka degmada degan qaarkood oon la hadalay waxay noo sheegayaan cabsi inay jirto oo wakhtiyada habeenkii oo kale afgooye ay ka baqanayaan oo amni daray ka sheeganayaan oo waxay leeyihin waxaaba dhici karta xitaa in gudaha degmada ama hareeraheeda lagu arko amaaba ay soo galaan dad hubaysan oo la leeyahay al-shabaab bay ka tirsan yihiin maxaa ka jira arrintaas arrintaa waxba kama jiraan habeenkii runaantii laamaha amnigu waxay sameynayaan rowadooyin kale kadisan oo ku sameeyaan guud ahaanba wadooyinka degmada soo gala iyo qaar ka tirsan tuulooyinka degmada ma dhihi karno degmadii amni dare ayaa ka jirto annaga ayaa dhex taagan dowladda iyo shabaab inays rabin idinka waa ogtihiin meel shabaab uu soo galayna mas-uul dowladeed inaysan ku sugnaanin waa dareemi kartaan annagii ayaa magaalada dhex joogna annagii ayaa magaalada ku dhex lugeynayna marka arrimahaas waa kuturukuteen iyo brobagando ee wadaan run ahaantii dad aan u malaynayo inay ka tirsan yihiin shabaabka
kaasi waxau ahaa cabdinaasir caalim guddoomiyaha degmada afgooye oo isagoo degmadaasi ku sugan khadka taleefonka goordhoweyd iigu waramayey dhinaca kale magaalada muqdishona waxaa hay-adaha amnigu ay maanta soo bandhigeen fuustooyin ay ku jiraan waxyaabo looga shakisan yahay in laga sameeyo waxyaabaha qarxa fuustooyinkaasi ayaa lagu soo qabtay degmada hodan ee gobolka banaadir sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey ilaa shan iyo konton fuusto oo ay ku jiraan maadooyinka baahiye qaraxyada kuwaasoo ay gacanta ku soo dhigeen hay-adaha amniga ee ka howlgala magaalada muqdisho waxaan maanta meeshaan u nimid waxaa weeye inaan aragno qalab runtii shaki badan leh oo ujeeddo badan yeelan kara oo howlgalkii ay samaynayeen ciidamadu runtii hay-adaha amnigu ay ku guulaysteen inay soo qabtaan sidaad arkayseenba ilaa iyo konton iyo shan fuusto ku dhowaad oo waxyaabaha ma odhan karo khamri maxaa yeelay weli baaris baa ku socota sida ku qoranna waa ethanol wax la yidhaahdo ethanolkuna waa waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babbaaho oo uu dhibaato badan geysto in loo isticmaalo waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo addictidkua daraagana way isticmaali karaan marka waa ujeeddo badan buu yeelan karaa waxba ka hordhici mayno baaristu waa cusub tahay qalabkii oo dhan waa lagu soo guulaystay dadkii qaarkood gacanta dowladda ku jiraan intii kalena waa lagu dabraad joogaa wax kaloo laku yeesha axmed cali daahir xeer ilaalyaha guud ee qaranka ayaa uga mahad celiyey ciidamada amniga howlgalkan ay ku soo qabteen fuustooyinkan looga shakiyey inay ku jiraan maadooyinka loo adeegsado waxyaabaha qarxa waxaana shacabka muqdisho uu ku booriyey inay la shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan rabaa un keliya inaan shacabka iyo iyo iyo iyo iyo ciidanka hawshan amniga ee gobolka banaadir hogaaminayo aan ugu mahadnaqo runtii shaqadaas sida deg deg ah oo markii ay ka war heleenba ay tallaabada deg dega uga qaateen laba maalin ka hor ayay ahayd markii hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ay degmada hodan ee magaalada muqdisho ka soo qabteen fuustooyinkan looga shakiyey in dareeraha ku jira loo adeegsado qaraxyada waxaana xeer ilaaliyuhu uu sheegay inay weli socoto baaristan ku aadan walxahan islamarkaana kulugulahaanshahooda loo qabtay dad badan oo haddii ay tuhumadaasi ku caddaadaan cadaaladda la horgeyn doono xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawadaa idinka leenahay goordha waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha balse marka hore gaarisa magaalada gaarisa iyo deegaano ku xeeran ayaa waxaa la sheegayaa inay ka taagan tahay biyo la-aan saamaysay dadka iyo duunyadaba bulshada iyo odayaasha dhaqanka ee degmadaasi ayaa dhaliilaya maamulka gaarisa oo ay sheegeen inuu ka gaabiyey wax ka qabashada biyo la-aanta deegaankaasi ka jirta warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o ed ee gaarisa maxamed faarax shire biyalaantan baahsan ay ku dhufatay qeybo ka tirsan xarunta gobolkan in looga aramiya gaarisa ayaa waxay noqonaysaa mid hadalhaynteeda ugu badan tahay gudaha shacabka ku dhaqan gobolkani qaar ka tirsan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ah ee dowla deegaaneedka gaarisa ayaa dood kaga yeeshay gudaha aqalka baarlamaanka gaarisa arrinka biyola'aanta baahsan ee ku dhufatay qeybo ka tirsan degmada tani gaarisa xuseen axmed bashiir oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaaniga ee biyaha gobolkani ayaa sheegay in dowladda gaarisa ushoodii adeegii loo igmaday ay ka gaabisay magaalada dhineeda gaarisa ahayd hadday xaafado ka mid a maanta laleeyahay sagaal bilood biyo maana arag arrinta waxaan filaya inay tahay arrin aad ceeb badan maxaa yeelay xilliga county government ka hor dadka biyaha way helayeen qofka ugu badan bay isbuuc ka maqnaanayeen ama usbuucii mari laba helaya maanta waxaa dhacday inay dhacdo in uu qofku dhaho sagaal bilood guri biyo kuma arag inay dhacdo inuu qof gaarista townshib degan uu booyad kala soo baxo lix kun oo shilin arrintan waa arrin aan aan la qaadan karin mudanayaashan oo dood dheer ka qaatay hannaanka biyaha ee ismaamul goboleedkani gaarisa ay ku sheegeen mid gebi ka sii dhacaya ayaa waxay sheegeen xilligan ay tahay xilli dadka gobolkani ku dhaqan ay qaarkood deegaanada qaar uga guuri karaan biyola'aanta baahsan ee ku dhufatay maxamed isaaq shuuriye oo ka mid ah mudanayaasha aqalka baarlamaanka hoose dowla deegaaneedka gaarisa ayaa sheegay in saddexdii sana soo dhaafay deegaankiisa uu ahaa deegaanka ugu biyaha yar waxaan dhihi karaa biyolaanta ka jirto gaaris waxay la imaatee soo galitaanka gaarisa county waxaan leenahay gabaasko waxaan warhaynaa dowladda inay lacag ka helaan waxaan kaloo ognahay dadweynaha inay lacag ka aruuriyaan sida ugu dhaqsi badan arrinta inay xalka gaaraan maxaa yeele intay weli soo gelin dowlad goboleedka biyaha iftiin waxay gaari jireen ilaa iyo boorargi word boorargi location oo geeska kale iftiin eh maantana waxaa dhacdee xaafadaha iftiin u badan boqolkiiba sagaashan inay biilaan jirto hataa qof hadduu geeriyodo meedkiisa ayna la dhaqaynin carruurtii inay iskuul aad leeyihiin biilaan daradeed ee dadkii xanuunsanay marta in loo gargaar lahayo biya waa nolol eedeynta ay dowladda gaarisa county ay u soo jeedinayaan mudanayaasha aqalka baarlamaanka hoose ee dowla deegaaneedka gaarisa ayaa waxay noqonaysaa mid ay ku soo biirayaan qaar ka tirsan siyaasiyiinta gobolkani laga soo doorto oo uu horkacayo ee hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani kenya mudane aadan barre ducaale oo dowladda gaarisa county ku dhaleeceyn jiray in ay adeega biyaha ay ka gaabisay reer gaaris waxay cabbaan biyo dhooqo webiga cabbaan waa caasimadii gobolka waqooyi baro xaram inay cabbaan biyaha mineral water marka waa in biyaha la fadiyo la ballaariyo xaafadaha la geeyo banarka gaarisa county mudane nadiif jaamac aadan ayaan waxaan ka weydiiyey adeegaasi biyaha iyo wakaaladda biyaha gawaasko ee laga sheeganayo qaabkay uga hortegayaan iyo iminka waxaa hor yaallo annaga kharashka bil kasta naga baxdo haddaanahay county government biyaha sifaynteeda taqriban waxaan dhihi karaa maalin kasta lacag u dhexay siddeed boqol ilaa milyoon ayaa maalin kasta ku baxda biyaha maaragtay sifayntooda si dadka aan biyo wanaagsan aan u siina marka intii hadda aan dowladda countiga ay dhalatay ilaa hadda taqriiban afar boqol oo milyoon oo shilin ayaan gelinay gawaasko in maaragtay shaqawadaynteeda waxaa ka mid ah injima lix iyo toban ah oo kuwan biyaha soo jiidaan ah oo biyaha kasoo qaadaan ah waan u gadnay waxaan u gadnay jenset ama generatorga ogsoontihiin oo one k v ah oo haddii nalka uu tego asaga maaragtay biyaha nalkii laga kaafi karo laga kaftoomi karo waxaan samaynay intaasoo extension meel magaalada kamid a magaalada gaarsi oo weynaan hayso oo u baahneed maarata in biyaha la gaarsiiyo ayaan meelo badan biyaha gaarsiinay waxaan kale oo aan samaynay meelo badan oo baibyihii hore ay duqoobeen waxay nuu qasabtay inaan maaragtay aan aan ku cusub aan gelino gudoomiyaha baarlamaanka gaarisa county mudane maxamed cabey ayaa sheegay in baarlamaanka gaarisa ay go-aan ku gaareen in baaritaano ay ku sameeyeen wakaaladda biyaha gawaasko iyo wasaaradda biyaha gobolkani wuxuuna sheegay in guddi loo saaray indhaindhayn doono xaaladda dhabta ee biyo la-aantani keenayso aniga sbiika direction waxaan bixiyey in komitida biyaha ay u bilaabaan si degdeg ah laga bilaabo maanta ay la kulmaan qolooyinka midiyaha ay meel kasta ka idaacadda ay ka sheegaan midda labaad ay wareegaan oo ay tagaan buulooyinka bal sistemka biyaha gawaasko iyo siday u socdaan isa soo fahamsiiyaan marka commitee reportkaasaan helaynaa dhibaatooyinka ka jiraan ma capacity la-aanba oo gawaasko miyaaba karila oo magaalada miyaa weynaata zaa'id ma technicianska iyo engineerska a dhibaatooyin ka wadaan oo dad aan ku filnayn miyaa jooga ma lacagihii baan ku filnayn ma macnaha ayaga ayaa noo sheegi doonaan dadweynahana waan ka dhegaysanaynaa marka waxaa yacnaha annaga aan wajihi rabnaa oo aan rabnaa in xal laga gaaro dhibaatada biyaha gaaris dowladda gaarisa county ayaa inta badan waxaa lagu dhaliilayay in ay biyaha bixinta biyaha ay noqotay mid gabaabsi gelayso halka ay soo baxayso in ay jirto isqabqabsi dhanka wakaaladda biyaha loo yaqaana gawaasko madaxdeeda ugu sarrayso iminka ka dhex taagan taasina waxay noqonaysaa mid dadka gobolkan ku dhaqan ku keentay in biyala-aan baahsan ay ku dhufato maxamed farax shire v o a gaariso
markana waxaa la soo gaaray xilligii hadaayo kala dhegeysan jirteen barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaaraa ibraahim xasan dandure iyo falastiin axmed iimaan
waa hagaaga waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha falastiin ayay warqadda ugu horraysaa aanka aboobe waxay naga soo gaartay cabdirashiid cumar xuseen iyo cabdiqaadir cumar xuseen iyo farxiyo ibraahim dhakad iyo xasan cumar xuseen iyo aamino cumar xuseen iyo muxudiin sheekh ibraahim iyo yuusuf ibraahim xuseen iyo isaaq ibraahim xuseen iyo waxay yidhahdeen cabdiyo cabdiraxmaan qoobey iyo jamaal axmed cusmaan waa wariyaha v o a iyo faarax lamane iyo waxay yidhaahdeen cabdiqaadir maxamed faarax dulyar waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan sacdiyo cumar xuseen iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda maxamed kaahiye cabdi oo waxa ay yidhaahdeen ku aqalgalay magaalada mandheera kenya gaar ahaana xaafadda buula jamhuuriya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay aqalgalkiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo owlaad kheyr qabtana uu eebayda kala siiyo markana ibraahim waa tahniyo dhalasho aabe ismaaciil cabdi samatar iyo hooyo maryan cabdulaahi axmed iyo adeer gaaraan cabdi samatar iyo caseer ismaaciil cabdi iyo cabdidheere ismaaciil cabdi iyo axmed ismaaciil cabdi iyo cabdinaasir ismaaciil cabdi maxamed cadde ismaaciil cabdi iyo cabdi gaarane cabdi iyo deeqo xuseen bida iyo raxmo xuseen bida dhammaan reer ismaaciil cabdi iyo reer xuseen bida oo kale jooga caabud waaq iyo ismaamulka soomaalida etoobiya waxay hambalyo dhalasho u dirayaan arde ismaaciil cabdi iyo seygeeda faarax xuseen bida oo wiil ugu dhashay deegaan fadhi garaadle ee ismaamulka soomaalida etoobiya waxaanu leenahay soo barbaar noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa hagaag waxaan dhabalkana ka helay axmed cali aadan iyo maxamed cali aadan iyo dhammaan ilmo cali aadan iyo cabdicasiisa iyo caruurtiisa iyo daahir maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa ayaan maxamed qoslaaye iyo caruurtooda iyo caasho aw yuusuf maxamed iyo siraad khaalid maxamed hooyo xaliimo aadan iyo caruurteeda iyo hooyo xaawo aadan iyo caruurteeda maxamed waxa ay yidhaahdeen see cumar iyo xaaskiisa faaduma yaasiin jaamac iyo odageeda iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxaana ay taaniyad u dirayaan mustaf ciise iyo waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan injineer mustaf ciise iyo doctor muna maxamed cabdulaahi oo ku aqalgalay boosaaso waxaana ay arooskaasi leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana oo bakalasiiye aamin ayaa leenahay heesta ugu horreysa falastiinay waa cododka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar ee banaxariistii jannaha ka waraabiya saade cali warsame heestuna waa heestii waa duulisteeni dayaxa tigidkii ma soo goyso ibraahim haba la duule aynu aadno dibada soo baro waa duulisteeniye codadka macaan ee xasan aadan samatar iyo saada cali warsamaanaanu intaasi ku dhaafno ibraahim warqadanna waa hambalyo aroos waxaa diraya waxay yidhaahdeen annagoo kale ah aaba cumar xuseen cabdi cumar shalab iyo hooye xabiibo xuseen isaaq iyo hooye xaawo xuseen isaaq iyo eedo gamaamo xuseen cabdi maxamed cumar xuseen shiino iyo cabdirashiid cumar xuseen iyo cabdiqaadir cumar xuseen iyo farxiyo ibraahim dhakad iyo xasan cumar xuseen iyo aamino cumar xuseen iyo muxudiin sheekh ibraahim yuusuf ibraahim xuseen iyo isaaq ibraahim xuseen iyo cabdi cabdiraxmaan qoobe iyo jamaal axmed cusmaan iyo faarax lamaane cabdiqaadir maxamed faarax dulyar waxay tahniyad aroos u dirayaan sacadiya cumar xuseen iyo saygeeda maxamed kaahiye cabdi oo ku aqalgalay magaalada mandheera ee dalka kenya gaar ahaana xaafadda buula jamhuuriya ayay leeyihiin ducaduna waa xaggeena isku waara ubad kheyr qabo kale hel ayaanu leenahay waxaa noo baaqayaa adeer faarax ibraahim xuseen iyo xasan cabdulaahi xuseen iyo baashe axmed shimbir iyo waxay yidhahdeen maxamed daahir ibraahim iyo cabdalah ibraahim xuseen iyo axmed maxamed sheekh bashiir maxamed sheekh iyo maxamed cabdulaahi sheekh iyo suleykho muxidiin ibraahim oo loo yaqaano safi janyo iyo waxay yidhahdeen naciimo maxamed sheekh cumar iyo firdowso maxamed sheekh iyo cabdalla maxamed xuseen laskin dhammaana waxa ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan saabir muxudiin ibraahim iyo cayne abuukar maxamed oo meherkooda uu ka qabsamo magaalada muqdisho ay leeyihiin guur qeyr qaba ee nabadun horseeda ayaan eebeda kaga baraynaa markana waxay warqadani naga soo gaartay hooye xaajiyo maryam maxamuud maxamed diikow iyo awoowe cabdiqaadir maxamuud maxamed kakow iyo xaaskiisa farxiyo xaaji iyo aabe ibraahim xaaji yuusuf xasan hooyo dictore sacayna abuukar gacal iyo aboowe cabdikariin cabdulaahi maxamuud duus ayay yidhaahdeen iyo xaaskiisa sacdiye axmed cilfaaf samiire cabdulaahi maxamuud duus iyo ilwaad cabdulaahi maxamuud duus iyo dictoreysa caasho ibraahim xaaji yuusuf iyo saygeeda iyo ayaan ibraahim xaaji yuusuf maryama ibraahim xaaji yuusuf iyo maxamed amiin ibraahim xaaji yuusuf iyo cabdiqaadir ibraahim xaaji iyo cabdikariin cabdulaahi maxamuud duus cabdulaahi cabdikariin cabdulaahi maxamuud duus iyo weliba aabo xaaji afrax cumar iyo hooye luul maxamuud yuusuf tiirow iyo aboowe waxay yidhaahdeen maxamed xaaji afrax cumar iyo xaaskiisa iyo xasan weli xaaji afrax cumar iyo xaaskiisa iyo xuseen xaaji afrax cumar iyo xaaskiisa iyo ayuub xaaji afrax cumar malyuun xaaji afrax cumar iyo saygeeda iyo raaxo xaaji afrax cumar iyo abaayo waxay yidhaahdeen caasho xaaji afrax iyo saygeeda iyo jamiile xaaji afrax cumar iyo cayni xaaji afrax cumar iyo caaisha cali maxamuud dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo u dirayaan arooskii aroosada waa xidiga iyo xidigta iyo boqorkiiyo boqoradda cali ammaan ibraahim xaaji yuusuf iyo fawsiye xaaji afrax cumar oo meherkood uu ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen labada bishan aynu ku jirnay saddexaad ee march isku waara meherkii aqalgal kheyr qaba iyo ubad kheyr qababa ay soo raacaan ayaanu leenahay falastiin ayaa hasta xigtana noo raacay
haye waxaan soo qabanayaa heesta onkad waxaa ku luuqeeya fanaanka codka macaan ee da'da yar axmed xariir
anigoo asqoda ku imaani lahaa sidaan u arkayo waadi uumin lahay waa sidaan u arkay waadi uumin lahay xataa dilbiyale ahaani lahay anigoo asqoda ku imaani lahaa sidaan u arkayo waadi uumin lahay waa sidaan u arkay waadi uumin lahay naftayda uulasheeda oo raxada kalgacabo adiga ina yahay ilmaysi dartaa si ay ku ilowda maxaad u dhalay ku aamus weliba kuwa kayni lahay si ay ku ilowda maxaad u dhalay ku aamus weliba kuwa kayni lahay naftayda uulasheeda oo raaxda kalgacabo adiga ina yahay ilmaysay dartaa si ay ku ilowda maxaad u dhalay ku aamus weliba kuwa kayni lahay si ay ku ilowda maxaad u dhalay ku aamus weliba kuwa kayni lahay xataa bubax tahay admigu jecel yahay quruxdaaniga yaadiga awdi lahay oo sidaanan u yaldogsan yadabarsan lahay oo sidaan u arkay wadabarsan lahay xataa bubax tahay admigu jecel yahay quruxdaaniga yaadiga awdi lahay sidaanan u yaldogsan yadabarsan lahay waa sidaan u arkay wadabarsan lahay naftayda uulasheeda oo raxda kalgacabo adiga ina yahay ilmaysay dartaa si ay ku ilowda maxaad u dhalay ku aamus weliba kuwa kayni lahay si ay ku ilowda maxaad u dhalay ku aamus weliba kuwa kayni lahay naftayda uulasheeda oo raxda kalgacabo adiga ina yahay ilmaysay dartaa si ay ku ilowda maxaad u dhalay ku aamus weliba kuwa kayni lahay si ay ku ilowda maxaad u dhalay ku aamus weliba kuwa kayni lahay hataada koobankooday ahaani lahay amase dhulug badle adigu noqonay basankaygaad udgoonka ka oodi lahay waa sidaan u arkay waad ka oodi lahay hataada koobankooday ahaani lahay
haye waa codka macaan ee axmed xariir anu intaasi ku dhaafno warqadana waxay naga soo gaartay cabdiraxmaan yuusuf isxaaq iyo cali xasan macalin ishow iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo isxaaq xaafow xaaji iyo xasan aadan iftiin xasan hiifow iyo maxamed macalin cali katitow iyo cabdi ibraahim cabdiraxmaan iyo sheekh nuur maxamed ibraahim iyo sankuus kerow aadan iyo macalin aadan cabdi cali iyo macalin daahir nuur xasan iyo sahre sheekh aadan iyo seegeeda iyo caruurteeda iyo ibraahim maxamed cali jubur iyo xasan cali subow iyo macalin maxamed ibraahim iyo aadan xasan maxamed iyo nuur maxamed yarow nuur moogow ibraahim iyo maxamed xuseen cabdiraxmaan iyo yaasiin yuusuf hiiraale dhammaan dadkaasi oo kale jooga garowe diinsoor burtiinle baydhabo beledweyne bardaale waxay tahniyad dhalasho u dirayaan ibraahim aadan xasan iyo faadume ibraahim axmed oo gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gaar ahaana xaafada isha taariikhdu markay ahayd bay leeyihiin bishii february keedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey caasho ibraahim aadan waxaan leenahay soo barbaar noqo tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin aamiin waxaa noo baaqaya nimco maxamuud maxamed rasaas iyo najax maxamuud maxamed rasaas iyo deeqa maxamuud maxamed rasaas iyo caruurteeda iyo saade maxamuud maxamed rasaas iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir maxamuud maxamed rasaas iyo caruurtiisa koos maxamuud maxamed rasaas iyo caruurteeda cumar maxamuud maxamed rasaas iyo caruurtiisa axmed cabdicasiis maxamed rasaas iyo maxamed cabdicasiis maxamed rasaas iyo cabdiweli yaasiin maxamed rasaas cabdixakiin muuse saleebaan iyo axmed muuse saleebaan iyo maxamuud shaakeeye iyo xasan shaakeeye iyo aadan jaamac iyo eedo carfi maxamed xasan iyo waxay yidhahdeen adeer yuusuf maxamed xasan iyo caruurtiisa iyo adeer yaasiin maxamed xasan iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen hooyo xaawo cali maama iyo aabe muumin maxamed muumin iyo waxay yidhahdeen awowe maxamed muumin iyo adeer raajax axmed cabdiqaadir iyo eedo maano maxamed muumin iyo eedo khayrto maxamed iyo eedo amal maxamed iyo habaryar maano cali maama iyo habaryar faadumo cali maama iyo habaryar abaay cali maama iyo abti qaadir cali maama iyo waxay yidhahdeen abti cabdi cali maama iyo asxaabta ibraahim axmed xasan iyo cumar axmed xasan waxa ay yidhaahdeenna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan muumin maxamed muumin iyo xaaskiisa xaawo cali maama oo wiil ugu dhashay muqdisho waxaanay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey munasar muumin waxaanay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaar aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay cabdiqaadir abuukar gacli iyo xaaskiisa seenab abuukar jaamac iyo doctor maxamuud abuukar gacli iyo xaaskiisa jamiile iyo gacal abuukar gacal iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi abuukar gacal iyo cabdikariin abuukar gacal cabdulaahi maxamed gacal iyo xaaskiisa caasho sheekh abuukar macalin iyo cali faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo cabdifitaax xasan yuusuf iyo taakow faarax maxamed shuqaale iyo cabdulaahi maxamuud tirow yuusuf maxamuud tirow liibaan maxamuud tirow xasan weli maxamuud tirow iyo maxamed deeq maxamuud tirow iyo maxamed amiin maxamuud tirow iyo ismaaciil maxamuud tirow faysal maxamuud tirow iyo faadumo abuukar gacal iyo mulka abuukar gacal iyo muno abuukar gacal iyo hani abuukar gacal iyo deeqa abuukar gacal xamdi abuukar gacal iyo shukr abuukar gacal iyo maryan abuukar gacal iyo raxmo xasan yuusuf iyo qadra xasan yuusuf yaasmiin xasan yuusuf iyo aamina xuseen aamine qoryooley iyo xabiibo deexeed iyo xaasan ibraahim iyo safiye xaaji cali cumar jamiile maxamuud tirow iyo xaawo maxamuud tirow iyo foos maxamuud tirow iyo faadimo maxamuud tirow caasho maxamuud tirow nafiso maxamuud tirow faa'ise maxamuud tirow roodo maxamuud tirow raxiima maxamuud tirow naadiye maxamuud tirow muno maxamuud tirow asxaabta iyo qaraabada dhammaan waxay yidhaahdeen waa habaryarayaal eedayaal abtiyaal iyo adeerayaal magacyadii aan soo taxay oo dhan ibraahimow waxa ay hambalyo aroos u dirayaan waxay yidhaahdeen waa cali ibraahim xaaji yuusuf iyo fawsiye xaaji afrax cumar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho isku waara ubad qayr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay xaggii heesaha ayaa falastiinay ku noqonaynaa gunaana codkii macaanaya maxamed jaamac
I'm going to go and eat jira aangali nayse aanan gooni guranadi lahaa kuma gaadhiyo mujabine cishkigaayi gumayse hawa ku guursan lahay kuma gaadhiyo mujabine cishkigaayi gumayse diblamaayi godaafiro aangali ibilkayga suntii wada gaadhay garbahayga gamuun dadkaa tegtayo ibilkayga suntii wada gaadhay lamay gudaaqira aan gelin
kumaan gaarin codka macaan ee maxamed jaamac joof ayaanu intaasi ku dhaafaynaa noo soo qaba ibraahim warqadda xigta dhambaalka waxa uu naga soo gaaray hooyo farxiye axmed faarax iyo caruurteeda iyo racwi maxamed xuseen iyo seegeeda iyo shukri axmed faarax iyo seegeeda iyo waxay yidhaahdeen idman cumar muuse iyo waxa ay yidhaahdeen sacdiyo cilmi cawaale iyo seegeeda iyo axmed cabdinuur cadow daacad iyo saleebaan ibraahim xebaan iyo waxa ay yidhaahdeen cali nuur bile xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xamdi cumar faa'iido iyo waxa ay yidhaahdeen seegeeda iyo xaaji axmedow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nadiifo cumar barkadle iyo seegeeda iyo xamdi cilmi sheekhow iyo waxay yidhahdeen caruurteeda iyo xamdi maxamed xuseen iyo caruurteeda iyo anfac maxamed xuseen iyo seegeeda iyo kiin axmed cali kiin kaafiso iyo dhammaan asxaabta dadkaasina waxay kala joogaan switzerland finland germany kenya south africa iyo soomaaliya waxaanay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ay u diraan aabe dalmar axmed faarax iyo hooyo saare maxamed xuseen oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen gaalkacyo wiilkaasi ayaa waxay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara oo noqda kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa minayalena warqadana ibraahim magacaaga ugu horeeya waa ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan iyo zahra cabdi axmed iyo seynab abuukar maxamed iyo maxamed ibraahim macalimo iyo maxamed abuukar axmed ma'da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste yaxye cali faarax muno cumar xasan maxamed cabdulaahi cabdi sabaax caashi ibraahim aadan caashicuud maxamed nuur maxamed shariifka ibraahim maxamed aadan aweys foodey nuur axmed xasan colaad xasan muuse sabriye shaadiye maxamed cabdi iyo fardowse maxamed cabdulle fardowse tina iyo dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad u dirayaan nuur siciid tahliil axmed iyo weliba muhiim maxamed maxamuud oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho iskuwaara ubad khayrqaba kale hela aamiin ayaanu leenahay aamin ayaan leenahay xaggii heesaha haddii aan ku noqonno waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa mylof waa cododka macaan ee fanaanka axmed raste iyo hodan cabdiraxmaan
Thank
baalkan wuxuu naga soo gaaray axmed cali aadan iyo maxamed cali aadan iyo dhammaanba ilmo cali aadan iyo waxay yidhaahdeen cabdi ciise iyo caruurtiisa iyo daahir maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa ayaan maxamed qoslaay iyo caruurtooda iyo caasho ow yuusuf maxamed iyo siraad khaalid maxamed iyo hooyo xaliimo aadan iyo caruurteeda iyo hooyo xaawo aadan iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen maxamed siciid kashabiito iyo xaaskiisa faadumo yaasiin jaamac iyo caruurtooda waxaana jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan injineer mustafa ciise cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen dr muuna maxamed yuusuf oo ku aqalgalay magaalada boosaaso oo ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulmo bashbashi barwaaqo iyo ubad kheer qaba aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartaa ayeeye asla aadan warsami iyo awowe bare maxamed iyo fawsiye bare maxamed iyo khadro bare maxamed iyo cabdicasiis bare maxamed iyo boosteeye bare maxamed iyo faadimo bare maxamed iyo caruurtooda ayeeye salaado ismaaciil hiraabe iyo faa'iso ilka dahab maxamed iyo cumar ilka dahab maxamed iyo siyaad ilka dahab maxamed iyo faadimo ilka dahab maxamed maryan ilka dahab maxamed iyo cumar macalin siciid iyo caasho macalin siciid iyo cismaan macalin siciid iyo yaasmiin cabdiraxmaan aadan dhammaan dadkaasoo kala jooga magaalooyinka kale ah goldogob gaalkac iyo muqdisho boosaaso kismaayo waxay tahniyad dhalasho u dirayaan waxay yidhaahdeen aabe cabdifataax bare maxamed iyo hooyo hodan ilka dahab maxamed oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho maalintii arbacada gabadhaasi waxaa loo bixiyey najax cabdifataax bare soo barbaara najax ayaanu leenahay aamin ayaan leenahay waxaan warqad ka helay axmed cabdiqani oo jooga sweden waxa uu yidhi waxaan salaamayaa shaqaalaha v o a gaar ahaan qaybta hambalyada heesaha axmed waanu kaa guddoonay waxaan jeclahaa buu yidhi in aan hambalyo u diro walaalkay maxamuud cabdiqani iyo marwadiisa xaliimo sheekh mukhtaar oo wuxuu yidhi ku aqalgalay jigjiga waxaana uu leeyahay arooskiina aamiin ayaan idin leeyahay warqadana waxay naga soo gaartay ibraahim aabe xasan maxamuud iyo aabe axmed maxamed iyo hooye shariifo xasan axmed iyo hooye faadumo diiriye raage iyo cabdinuur xasan maxamuud iyo cabdiqaadir xasan maxamuud iyo cabdikariin xasan maxamuud iyo asad axmed maxamed cabdikariin axmed maxamed iyo fu'aad axmed maxamed iyo cabdiraxmaan axmed maxamed iyo najmo axmed maxamed iyo raxmo cismaan diiriye iyo yaasmiin xasan maxamuud iyo canab xasan maxamuud iyo sucaad xasan maxamuud iyo fariido isaaq cabdi iyo sagaal xasan xaaji nicmo cabdiqaadir maxamuud dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos oo farxad la hawada u marinayaan boqorka waxay yidhaahdeen injineer saadiq axmed maxamed iyo boqoradiisa ditoreysa faaduma xasan maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay hotel ramaada magaalada muqdisho bishan afarteedii waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay
xaggii heesaha haddaan ku noqono falastiinay haye haye waxaanu soo qabanaynaa waa codka macaan ee fanaanka cabdiqaadir macalin juba heestii laba lis
baaski kalgacaladay Waka inololay Waka inololay laaci horeeto wuxuu yidhi la daabsada baaski kalgacaladay hadduu laama ubax liibno sida la yaab farax hadduu laama ubax liibno sida la yaab farax inagoo lifaadon aanu laba lisneeho aan laba lisnee
haddii uu waxa uu leeyahay hadduu laamo ubaxliyo inoo sida la yaab farax aan laba lisne codka macaan ee cabdiqaadir macalin cumar juba heestaasi laba lis waxay gabagabo u ahayd ibraahim barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dib dambe ugu kulmi doono toddobaadka dambena waxaanu idin leenahay nabadgelyo
jacaylkeennii loolida wayuu kalaaliyeen intu liicayo laysiri waxuma hadhin jacaylkeennii loolida wayuu kalaaliyeen intu liicayo laysiri waxuma hadhin socoli larkiisii imikuu la laba shiday calamtariyo liila soo dhaa libaaxii socoli larkiisii imikuu la laba shiday calamtariyo liila soo dhaa libaaxii
codkaasi macaan ee fanaanka cabdiqaadir jubba wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha guud ahaanna wuxuu ugu dambaynayaaba idaacaddeenii galabnimo intaan caawa dib u kulmi doonno toddobada fiidnimo gab- gebi ahaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.